إله الكون إله الكون قد زادت ذنوبي وفي العصيان قد تاهت دروبي فألهمني طريق الحق دربا ولا تكشف أيا ربي عيوبي assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak ayaynu idin leenahay dhegaystayaal markaanna waxaad ku soo dhowaataan darsigii toddobiy tobanaad ee risaalada alkhaflah oo uu halkan ka soo jeedinayo sheekh cabdiraxmaan firin
طريق الحق دربا ولا تكشف أيا ربي عيوبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وكتابكني ألقف لها إن إلهي دينكيسا لموغانن oo ilaahay subxaana wa tacaala shareecadiisa iyo diinkiisa laga warhayo lana daneeyo aan ku jirnaa marka ruuxay qaflo ku dhacdo waxaa weeye ruuxaasu maxaa lagu daaweyn karaa awalan sheekh wuxuu yihi alcilmu cilmi maxaa la dhahaa ilaahay oo la barto asmaadiisa iyo sifaadkiisa nabigiisa maxamed ah oo la barto diinta islaamka oo la barto weliba adilada kusa loo barto wey cilmiga marka laba loo qeybinoo carabtu cilmi waxa u taqaanaase diinta islaamka cilmi waxa u taqaanaa carabu cilmi waxa u taqaanaa baan idhi xagga luqada shayga oo sida uu yahay loo sheego adoo weliba rumaysan oo jesmisan oo yaqiinsan waa fi listilaaxi istilaaxa waxaa loo yaqaanaa dadka ahlu cilmiga sifatun yankashifu bihal madluubu inkishaafan taaman sifatun waa tilmaan tilmaantaasoo yankashif uu ku fayd mahayo bihaa tilmaanta almadluub wixii la rabay inkishaafan faydan taaman oo dhammaystiro sifaad heshay macnaa waxaa heshay nooc waa aqoon baad heshay aqoontaasoo wixii la rabay si fiican oo dhammaystiran yaa aad u kala dhigi karto allah ruuxa cilmi uleeyahan leenahay wey waayo waa sifa cilmi waa sifo ruuxan waa jahli waa sifo jahli ah ruuxan cilmi uleeyahay waa sifo cilmi ah ruuxii marka silfa aqoon hayaa aqoonta u hayana yankashifu bihal madluub wuxuu la dalbahayay ee la rabay oo dhan waa aqoon ay ku faydmayso ay ku cadaanayso inkishaafan cadaan taama dhammaystiran waxba aan kaa dhimanayn maanta waxaa laga yaabaa towxiidkeenan ikhwaani inaan nin xoogaa ka yaqaano laakiin inkishaafan taaman ma ah bayaan ama faydan dhammaystiran oo sidii loo baahnaa ilan madluub in towxiidka la barto wax la rabo wey fiqiga in la barto wax la rabo wey axaadiista in la barto wax la rabo wey marka shaygii madluubkahay la rabay ee la doonahayay siduu u ahaa oo loo dhammaystiro oo loo bayaamiyo oon waxba kaa dhimanayn markaasaa waxaa la yidhahdaa ruux cilmi u leeyahy wa mima yadullu calaa ahmiyati alcilmi waxaa ka mid a adilada ku tusinaysa cilmigu ahmiyadda ay diintu siisay iyo wa makaanatii meesha uu ka jooga fii silaaxi lquluub qalbiga islaaxintiisa iyo wanaajinta qalbiga iyo wa isaalatu kaflatiha iyo qalbiga oo laga suuliyo oo laga baabi'iyo warmoogidiisii iyo danan la-aantiisii maa yaati qaala allahu tacaala qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ululalbaab allah wuxuu leeyahay dadka cilmiga leh oo aqoontii u bartay ninkii shaafan taaman dhammaystir cadaana oo faydan oo dhammaystiran u bartay iyo kuwa aan diinta aqoon dhammaystiran u lahayn miyay sima yihin ma yaa rabbi inayna sina yaa garan kara dadka ilaahay uu caqliga siiyey diinta siiyey oo towxiidka siiyo garashada leh kuwaasaa garan kara wey laakiin caamay ma garan kara wuxuu ku leeyahy dadku waa bini aadan waa sima yihin bu ku leeyahy wa qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi caza wajal yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaatin wallahu bima tacmaluuna khabiir allah wuxuu leeyahay yarfacu wuu sara marin allaahu alle aladiina kuwii aamanuu towxiidka laga helay oo minkum idinka kamid a ilaahay wuu sara marin hayaan oo darajo sarsare ayuu ilaahay geynhayaa laakiin waladiina kuwa uutuu lcilm iimaan la siiyey cilmina loogu daray kuwa ilaahay waa koryeelhayaa darajaatin darajooyin wey kuwa muminiinta ah ilaahay hal darajo ku tilmaamay yarfac minkum baa layihi ilahay waan kor yeelhayaa laakiin kuwa kale ilaahay darajaad buu yihi darajaatin darajooyin waa taqaanaayo shayga jamaca ah oo la yidhaahdo shaygana waa jamac saddex baa lagu jamciyaa jamcu karo saalim jamcu tagsiir iyo jamcu nasaalim jamcu nasaalim marka waxaa lagu yaqaanaa waxaa lagu jamciyaa alif iyo ta zaa'itayna marka darajaatin alif iyo ta dheer baa u dambaysa marka waa jamac marka ilaahay wuxuu leeyay waladiina uutu lcilma darajaatin waxaan kor yeelaynaa kuwa cilmiga aan siinay darajooyin baa layidhi hal ma aha laba ma aha laba nabi ala slam wuxuu leeyahay darajo walba iyo darajada kale inta udhexaysana kamaa bayna asamaai waalardi wey marka haddii ruuxa saddex darajo la dalacsiiyo waxay noqoni mid waxa weeye waa inta udhexaysa cirka iyo dhulka ta labaadna inta udhexaysa inta in leeg ta saddexaad me- jamacana saddex baa ugu yar marka intay noqon hayaan waa maa sha allah wey wallaahu bimaa tacmaluuna khabiir masalada kale cilmi lahow ama halahaanine ruux walba waxaa samaynayso ilaahay waa xoogaal buu u yahay khabiir weeye alla xoogaal buu u yahay marka aayadahaasu waxay tilmaamahayaan ahmiyadda uu cilmigu leeyahay oo inuu ilaahay darajooyin fara badan dul qaaday kor u qaaday dadka cilmiga leh ayna sinayn dadka wada dhashay ee mu'miniinta ama ahlu tawxiidka ah ee isku meesha ku noole wada mujaahidiinta ah midka cilmiga leh ee ku camalfalahaya iyo midka mu'minka aan cilmiga lahayn inay sinayn yuu ilaahay noo tilmaamay wa xadiidu mucaawiya radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam annahu qaal man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi اddiini mutafaqu calayhi mucaawiya waxaa laga wariyey inuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ruuxuu ilaahay khayr la doono allah diinkiisuu fahansiinhayaa waxa laga rabuu ogaanhayaa waxa een laga reebahayana wuu ogaani waxa laga rabana wuu ogaani waxa marka laga reebahayuu ka tegi waxa laga rabana wuu la imaanhayaa fiqi midaasaa la yidhaahdaa laakiin waan aqaanaa laakiin kuma camalfalahayo allah diin kuma fahansiinin subxaanahu wa tacaala man yurid اllahu bihi khayra yufaqihu fi diini wa xadiid abu hurayra u daliila radia allahu canhu wa fii xadiidka waxaa ka mid ahayd man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi dariiqan ila اljannati nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiidka ku yidhi ee maruu ka hadlayay cilmiga fadliga uu leeyahay fadlu ijtimaac calaa tilaawati اlqur'aani wa cala adikri qur'aanka akhrintiisa iyo adkaarta iyo wardiga iyo xuska iyo ducada iyo salaada iyo soonka kulli waxaa weeye asagoo ka hadlahaya nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man salaka dariiqan ruuxii wada mara meel buu aaday meel buu ka yimid meel buu u socdaa yaltamisu fiihi cilman aqoon diimeed buu raadinhayaa aqoon adduunya ma aqoon diimeed ayuu raadinhayaa inuu ku camalfaluu doonhayaa inuu bartuu doonhayaa sahala allaahu alla waa u sahlo ruuxa bihi cilmigaa uu raadin sababteed dariiqan ila aljannati waddadii uu jannada u qaadi lahaa waddadii uu jannada u mari lahaa ayuu alla u sakhirhayaa subxaanahu wa tacaala ninka raba dariiqa jannada lagu galo in loo sahlo waddo yaroo fudud looga dhigo durba uu jannada dalaq dhaho ninkii u baahanow cilmiga doono nabigu waa sii wada xadiidku waa dheeraa nacsl wuxuu lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wa ina daaliba alcilmi ruuxa cilmiga dalbahaya oo diin doonahaya xaafad ka soo baxay xaafad kala aaday guri ka soo baxay masaajidka cilmi u soo doontay magaalo kale aadoo magaalo kale sii aadoo cilmi doontay malaa'igta ayaa garbaha u dhigaysa malaa'igta garbaheedu ku dul soconhaya oo malaa'igta maxay garbaha ugu dhigaysaa ridan bimaa yasnacu oo bimaa yadlubu waxa uu samayn ama waxa uu doonahayo ayay malaa'igtu raalli ka tahay ilaahina raalli buu ka yahay ruuxa markuu cilmiga soo barto dadkana uu barahayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaa u ducaynhaya wax allaale wixii samaawaadka ku nool wax allaale wixii ardooyinka ku nool xataa alxiitaanu fi lbaxri xataa kalluunka badda ku jira way u ducayn xataa quraanjada godkeeda kuli way u ducaynaysaa nabiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ninka diinta barta xaqa iyo kitaabka iyo sunnada iyo fiqiga barta kuna camal fala ummadana bara kuna dulqaata ruuxaasu ruuxa cibaado ahlu tawxiidka cibaado falahaya laakiin cilmi lahayn wuxuu dheeryahay inta uu dayaxu ka iftiin badan yahay xidigaha kale riwaayad kale waxay ahayd inta anoo nebi maxameda aan ka fadli badnahay muminiinta midka ugu darajo hooseeya ayuu ninkaasu ka fadli badan yahay mumin kale cibaado falanhaya waxaa la doonaya marka cilmiga inaan baranaa la doonahayaa gaar ahaan mujaahidiinta furinta jooga inay cilmiga bartaan baa la doonahayaa maxaa yeelay khayr bay hayaan khayrka ay hayaanna cilmi la-aan ma ansaxayo cilmigiina maanta miimiriyaal buu ka buuxaa raadiyahagaad gashan kartaa intaad sheekhaa rabta soo shubato iyo mid inta aad rabto aayar xilliga aad ku jirta howlgalka mooyaane yaad cilmiga dhegaysanaysaa marka jihaadkii oo wadadii jannada lagu gelhayay oo dirwatulislaam ahaa iyo cilmigii oo ahaa dariiqa jannada lagu saalay lagu gala ahaa iyo ilahay iskugu kaa darahayaa marka marka waxaasa darajooyin waaweyn ayaad helaysaane marka mar howlgal ku jira mara cilmiga barta ummadda kale iyagana waxaan leenahay rag iyo dumarba diinta rabiyaa marti laga noqonin fadaaisha waaweyn ha la helo haddaad waxbaranaysana malaa'igtu garbaheeda ku soco haddaad waxbarato ummadda baraysana makhluuqaad kullaha kuu duceeyeen macnaa waxaa weeye fadligaaguna halkaa ha istaago hawshaasaa lagu heli karaaye howlaha aan samayna insha allahu tacaala yo cilmiga aan barano cilmigaa markaa barato qalbigaagii waa nuurahayaa kadibna wixii aad ku jirtay xumaan ahayd waad ka tegaysaa wa qaala allahu allah wuxuu yihi caza wajal aw man kaana meytan faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuura yamshi bihi fi اnnaasi kaman mathaluhu fi الظulumaati laysa bikhaariji minha kadalika zuyina lilkaafiriin ma kaanuu yacmaluun allah wuxuu leeyahay aw man ruux kaan ahaaday meytan mid meyda oo qalbigiisiba meyda ruux qalbigiisa uu meyd yahay oo qalbigiisa uusan nuur lahayn ma la mid a faaxyaynaahu aan noolaynay oon qalbigii nuur u gelinay oon qalbigii sii noolaynay ma la mid baa qalbigaa iyo ruuxaa qalbigiisa meydka u yahay iyo ruuxaa noolayn war miyay sima yihiin maya awman ruux kaan ahaday meytan oo faaxyaynaahu aan noolaynay oo wajacalnaa aan u yeelay lahu mankaa nuuran iftiin yamshi uu ku socdo bihi nuurkaa fi naaska dhexdiisa kaman axad miyaa mathaluhu tusaalihiis u yahay fi dulumaati ruux mugdi ku jira laysa bikhaarij mina aanan ka baxaynin haddana haddana aan ka baxaynin kadalika sidaa ayaa zuyina lagu qurxiya lilkaafiriina gaalada maa arinka kaanu ahaan yacmaluuna kuwa sameeya allah wuxuu inoo sheegahayaa ruuxa ilaahay diinkiisa ka leexda waxaa weeye qalbuhu mudlimun wawajhuhu mudlimun wakalaamuhu mudlimun waxayaatuhu mudlimatun wa fikruhu mudlima waxaa weeye ruuxa markuu diinta ka leexdo qalbigiisu waa mugdi wejigiisu waa mugdi hadalkiisuna waa mugdi waana waxaas mugdi wey noloshiisa oo dhanna nolol ciriiri oo mugdiay noqonaysaa wax allaaliya wuxuu ka fikirhaya gaalnimo iyo mugdi weeye laysa bikhaarijin minhaa kana bixi uu mahayo waxa uu ku jiro allah marka wuxuu leeyahay kadalika zuyina lilkaafiriina maa kaanuu yacmaluun gaalada waxaa loo qurxinayaa mugdigan ay ku jiraan iyo gaalnimadan iyo jahligan iyo aqoon daridan yaaba wanaag la-a wax fiican baa looga dhigi jaahilnimada diinta ilaah inayna baranin dadka naarta loogu talagalay diinta ilaah inayna baranin oona xaqa baranin arrintaasba yaa loo qurxinhayaa jahligaa loo qurxin xumaantaa loo qurxin allah marka wuxuu leeyahay aw man kaana meytan faaxyaynaahu ruux qalbigiisa uu mowdaha oon marka uu dhintay qabrigiisa qalbigiisa meyd ahaba waaba cilmi ma lahayn towxiid ma lahayn diin ma lahayn qalbigiisa marka dhintay faaxyaynaahu dib baan u noolaynay wajacalnaa lahu nuuran yamshii bihi fi nnaas waxaan u samaynay iftiin waa aqoontii ummadda uu ku dhexsado waxaa laga wadaa ka gaalkuu fahmi ka muuminkuu fahmi gaalkiibuu goyni mu'minkiibuu xirinhayaa haddaad laakiin cilmi lahayn maxaa imaanaysa yamshii bihi fi nnaasi waxaa imaanaysa gaalka inaad xidhiiso muminkiina aada goysaa imaanaysa lianna maa nuur malihid ummadda lagu kala saaro haddii guriga mugdi u yahay meelahaa taataabani waxaa laga yaabaa marka qaarkood bahal masa ama abeeso inaad soo taabato marra waxaa laga yaabaa ruux inaad soo taabato marra inaad derbi taabato yaa laga yaabaa marra korontadii inaad gacanta la gashoy ku qabatoy ku dishaaba laga yaabaa waxba ma arkaysid laakiin markii iftiin uu jiro wixii xun baa iska ilaalin wixii fiican baa soo qabsani weelka fiican baa soo qabsani wixii xunba marka nuurun yamshi bi naas wey kaman mathalu fi dulumaati war ruuxa noocaase iftiinkaa haysta iyo ruux mugdiyaala la yiri mugdiyaal mugdi bas ma hadda maxaan sheegnay qalbigaa mugdiya oo wejigiibaa mugdiya oo noloshii oo dhan baa mugdi ah oo waxaa weeye fikirkiisa oo dhan baa mugdi ah oo wixiisa wada mugdi ah fii dhulumaat laysa mana hadago bikhaariji mid ka dhex minha mugdiyaan ka bix maayo warkaasi kaas isma laha ilaahay isma laha rabbi isma laha kadalika zuyina lilkaafiriina yacmaluun ilaahay marka wuxuu inaga doonayaa wanaag sheekha marka wuxuu yidhi walam ya'mur allahu tacaala alla ma uusan amrin nebiyahu nebigiisii muxamed sala allahu calayhi wasalam bilistiyaadi wax inuu siyaasado ilaa fi lcilmi cilmi mooyaane ilaahay nebigiisii muxameda khayru khalqillaahi muusan amrin waxaa iyo waxaa kordhiso oo badso lama dhihin ilaa cilmi mooyaane qaala allahu tacaala waqul rabbi zidnii cilma malay waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow rabbiyow cilmi ii siyaadi lama dhihin nabiga waxaad tidhaahdaa ilaahu cimri ii siyaade lama dhihin ilaahu owlaa ii siyaade lama dhihin ilaahu hanti ii siyaade lama dhihin ilaahu amni waxaa le waxaad tidhaahdaa ilaahu cilmi ii siyaadi ilaahu cilmi ii siyaadi naafica ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa cilmigaa naafica ilahay u siiya ilahay naga dhigo wa xadiidu abu hurayra radia allahu canhu qaal samictu waan maqlay bi abu hureyre rasuul allahi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo yaquulu odhanhaya addunyaa malcuunatun malcuunu maa fiihaa ilaa dikra allahi wamaa waalaahu wa caalim oo mutacalim nabiga wuxuu yihi addunyaa malcuunatu adduunkana arkaysaan waa lacanadan yahay adduunkan arkaysaan kiisa kore kiisa hoose geeda waxoo dhan malcuun wey malcuunu maa fiiha adduunka wixii ku dhex noola waa lacanadan yahay ilaa dikra allaahi ilaahay diinkiisa mooyaane diinka alle ma lacnada diinka alle oo qur-aanka iyo ilen markii hadda diin laga hadlayo ama cilmi laga hadlayo ibnu xajar casqalaan wuxuu yihi cilmigu waa saddex alqur'aan walxadiid walfiqi wey waa qur-aanka iyo xadiidka iyo fiqiga weeyaan dikriga ilaahay marka iyo diinka alle asagu ma adduun ku dhex jiraa laakiin asagoo lacanado ma saarna wamaa waalaahu wax kasta oo ilaahay diinkiisa iyo daacada alle loo kaalmaysto wixii ilaahay daacadiisa loo kaalmaystana ma lacanadna oo xoolaad leedahay geel iyo lo iyo ari iyo lacag iyo beer baad leedahay waxaad u kaalmaysataa ilaahay diinkiisa subxaanahu wa tacaala geelii qaar qori ku gadatay rasaas baa ku gadatay waxaa weeye masaakiintii baad uga taakulaysay masaajidii baad ku bixisay agoontii iyo goroobadii waxbaad ka siisay idan marka waxaa weeye shay walba oo ilaahay daacadiisa loo kaalmaysana waxa lacanadan kuma jiraan qoriga loo kaalmaysa ilahay diinkiisa iyo mataqaanaaye guriga loo kaalmaysa ilahay daacadiisa iyo xoolaha ilaahay daacadiisa loo kaalmaysa wamaa waalaahu kaasuna ma lacanadna wa caalimun ma dadka diinta ilahay barahaya oo mutacalimun ama baranhaya mid diinta ilahay yaqaana iyo mid diinta ilaahay baranhaya intaasaan lacanadnayn wix intaa ka soo hadhay lacanad bay qabaan xadiidka tirmidi baa soo saaray ibnu maajahna waa soo saaray waxasanahu lalbaaniyu fi saxiixi tarkiib watarhiib kitaabka umundir uu leeyahay ee tarkiib watarhiiba ayuu albaani xadiidka xasan kaga dhigay raqamka saddex kun laba boqol afartan iyo afar xadiidkaas halkaasuu xasan kaga dhigay sheekhu raxmatullaahi calayhi idan marka waxaa weeye afartaa un dee dikriga adu noqon mayst dikriga ilahay wixii loo kaalmaysan uma noqonaysa waa adduunyada kale marka ama caalim noqo ama mutacalim noqo intaa wixii ka soo hadha ay kuu taallaa masalada koobaad marka ee ruuxa kaflada uu kaga bixi karo ee lagu daaweeyo alcilmu weeyaan thaaniyan arinka labaad ee waxaa weeye ruuxa kaflada lagaga saari karo dikrullaahi tacaala ilaahay ruuxa inuu xuso weeye calaa kulli xaalin xaalooyinkiisa dhammaan ilahay inuu xusaa la doonhayaa haddaad keligeed ilaahay xus haddaada keliga ahayn ilaahay xus masaajida ilaahay ku xus guriga ilaahay ku xus waddada iyo dariiqa ilaahay ku xus ilaahay markaasta xus carabkaagu ha noqdo radban min dikri illaahi subxaanahu wa tacaala adkaarta ilaahay ha ka qoyanaado dikru lmas'ala iyo dikru ducaa waxaa weeyaan iyo dikru lcibaada shay walbo oo ilaahay diinkiisa ka mida cibaado weeyaan shay kasta oo ilaahay adkaar wey wax shay walbo ilaahay kuu dhoweeya shay walba oo daaca ah kulli adkaar le wey salaadu waa dikri oo soonku waa dikri oo tawakulku waa dikri alrajaa walkhoof waa dikri mataqaana qur akhrisku waa dikri adkaartu waa dikri amru macruufi waa dikri nahyi can lmunkari waa dikri sadaqadoo la bixiyo waa dikri shay walbo ilaahay kuu dhow waa dikri marka xaalaadka kulligeed ilaahay xus wayadullu calaa daalika arinkaa waxaa kutusinaya maa yeli aayadahan iyo axaadiidan soo socota yaa laga fahmayaa qaala allahu tacaala fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun allah wuxuu leeyahay fadkuruunii aniga ixusa diinteeda ku camalfala ibarya adkaarteeda iyo qur-aanka iyo akhriya adkurkum anna waa idin xusahayaaye haddaan ilaahay xusno axaadiida nabigaan arki doonaaye oo ilaahay aan xusno ilaahayna sharafteenna iyo wanaageenna ilaahay malaa'igtu u sheegaya subxaanahu wa tacaala haddaan ilaahay xusno ilahay asna nimcadiisuuna siinhayaa fadkuruunii adkurkum ixusa waa idin xusahayaaye washkuruu lii haddaan wanaag idin siiyo iga mahad celiya oo igu shukriya walaa takfuruun ha igu abaaldaraanina wanaag baan ku siiyey nin baa waxaa weeye aan caruurba lahayn mid baa caruur la siiyey markii mid caruur la siiyey oo wuxuu le ma la ii badiyo hal iyo laba maxaan ku fali aniga gabdhahan faraha badan maxaan ku fali wiil alla muu isiiyo war waxa ilaahay ku siiye ku shukri mid baan xabad hayninbe ilaahay ku shukri haddii ilaahay naa ku siiyo laakiin caruur aad haynina war ilaahay ku shukri mid baaba naag haysaninoo banaanada iska jiifaniyahow war ilaahay ka cabso war nimcada ilaahay adigu caqli baad leedahay mid iska doqon oo qaawan baaba jira duurkiisa marhaya xoolaha baad leedahay mid aan xool lahayn baa jira waabaad caafimaad qabtaay mid jiran baaba jira war hoy washkuruu lii war nimcada ilaahay ma koobi karo war ilaahay loo mahad celiyo war wax kale ayaa indhaha loo taagin walaa takfuruun ha igu abaaldaraaninu ilahay yidhi haddaad igu abaaldaraataan adii yaa wax ka helaysa haddii ilaahayba aad ku abaaldarata wax ku siini wa qaala allahu caza wajal ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanu dkuruu llaha dikran kaiira ahlu towxiidow raggiina iyo dumarkiina kuwiina waaweyn iyo kuwiina yaryar idkuruu xusa allaha alla xusa dikran xusitaan kaiiran fara badan ilahay inay aada loo xusaa doonhayaa nabig waa kuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam war hooy aniga maalintii anuu ilaahay dembigiiga hore iyo kii dambe u ii dhaafay toddobaatan jeer ka badan yaan ilaahay istikfaar weydiistaa oon ilaahay u toobadkeena astaqfirullah astaqfirullah toddobaatan jeer ka badan maalintii saxaabatan waxay dhaheen maye nabiga hal fadhi oon la fadhino yaa waxaan ka tirin jiray boqol jeer ka badan oo nabigu astaqfirullaysanaya waa hal fadhi keliya meeqa jeer meeqa makaamuu nabigu maalka fadhiisan karaa marka marka xuska ilaahay hala badiyo ilaahay bay inoo dhoweynhayaa waqaala subxaanahu wa tacaala waaddaakiriina allaha kaiira waaddaakiraati acadda allahu lahum makfirata waajran cadiima allah wuxuu leeyahay wadaakiriina allaha kaiira ragga ilaahay inta badan in badan xusahaya wadaakiraati iyo gabdhaha in badan ilaahay xusahaya acad allahu alla wuxuu u diyaariyey lahum ragga iyo gabdhaha makfiratan dembigoodii ay galeen oo loo dhaafo iyo wa ajran cadiiman ajri haddii cadiim la raaciyo waa un janno un ajran mar weliga haddaad qur-aanka ilaahay ku aragtaan ajran oo cadiim la raaciyo waa janno ruuxu marka gabdhaha iyo ragga adkaarta ilaahay badiya xuska alla badiya ilahay horta dembigii ay galeen ilaahay inuu dhaafayo inoo sheegay ruuxaan dembaabin male dembigeen in la dhaafana waa jecel lahay ilaahay marka dembigeennii waa inoo dhaafahayaa jannana ilaahay wuu inoogu daray welibaoo intuu dembigii la dhaafo isdabal dhihi mahaye markuu ilaahay dembigii aan gallayna loo dhaafo haddana ilaahay jannuuna gelinhaya allah maxaan ku helay dikriga faraha badan baa lagu helay wa qaala allahu tabaaraka wa tacaala alla wuxuu leeyahay wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhiifatan wduuna اljahri min alqowli bilguduwi wاlasaal walaa takun min alkaafiliin wadkur xus rabbaka rabbigaa xus fii nafsika naftaada ku dhaxus war naftaada ilaahay ku dhaxus tadarucan adoo isbiinbiinhayo isduleynhayo dhulka isdhigahayo ilaahayo kaye ee adoo sanka taagay loo taagina adoo miskiina ilaahay bari subxaana wa tacaala wakhiifatan ilaahay ka baqaya miyaa lagaa aqbali mise lagaama aqbalin ilaahu ma iga aqbashay adoo dhahaya wa duuna aljahri min alqowli wa qowlan duuna aljahri ilaahay xus hadal aan jahri ahayn ilaahay ku xuso hadal dhexdhexaadana xus wa duuna aljahri min alqowli wa min alqowli ay qowlan hadal allah ku xus duuna aljahri jahri ka sokeeya marka waxa weeye ilaahay hoos u xus ama ilaahay dhexdhexaad ku xus laakiin qaylaha qayli ilaahay goormaa la xuso inta badan bilquduwi subax iyo walaasaali galab waa xiliyada ducadu aqbalka tahay waa xiliyada liyo adkaaru masaa wa sabaax weeye bilquduwi walaasaali quduna waa subaxdii fajrigu markuu saadiqa adinka hore u dhaco ilaa qoraxa soo baxaysa bilquduwi la yidhahdaa walaaasaalina waa salaada casar ilaa qorax u dhacaysa weeye walaa takun min alkaafiriin kuwa ilaahay adkaartiisa halmaansan oon danaynaynin adkaaru masa aan danaynaynin adkaaru sabaax aan danaynin way kuwaan yaan laga mid noqonin ayuu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaa kale uu daliila xadiida tilmaamaysa in lagu daaweeye qaflat اlqalbi adkaarta in lagu daaweeye xadiidu abi muusa alashcariyi radia allahu canhu ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam qaal mathalu اladii yadkuru rabbah waاladii laa yadkuru mithlu اlxayi wاlmayit walafdu muslimi mathalu اlbeyt اladii yudkaru allahu fiihi wاlbeyt اladii laa yudkaru allahu fiihi mathalu اlxayi wاlmayit nabiga wuxuu leeyahay mathalu ladii kii tusaalahiisa yadkuru xusahaya rabbah ruuxa ilaahay xusahaya iyo waladii midka laa yadkuru ilahan xusayn mithlu lxayi walmeyt waxay isku yihiin ruux dhintay iyo ruux nool ruux nool habeelo biyaha iisoo qabo habeelo waxaan ka waran habeelo guri iisii waardiye idan marka waxa weye ruux nool waxbuu qabanay amaa meyd meeshii asaab kuu qurmhaye war naga qaada meydka war meydka naga qaada war yaadhaysaa walmeyit wey marka lafdiga muslims wuxuu ahaa maya guriga ilaahay lagu xusahayo oo markasta uu qur-aan ka daaran yahay oo markasta wacdigu ka daaran yahay oo markasta khayrku ka daaran yahay mathalu lbeyti yudkaru llahu fiihi ilahay lagu xusahayo walbeyt aladii laa yudkaru llahu fiihi iyo guriga ilaahay aan lagu xusaynin ee un hees iyo balaayo iyo sheeko mooye ilahay aan lagu xusaynin iyo guriga ilahay lagu xusayana mithlu lxayi walmeyit waa ruux dhinto iyo ruux nool oo kale yo isku yihin marka guryaheenna ilaahay ma ku xusno mise kuma xusno waa mid annaga lafteenu ilaahay ma xusno mise ma xusno mid ruuxa ilaahay xuso adkaarta badan ee quraan akhriska badan ee wardiga badan ee adkaarta badan iyo midkaan adkaarta lahayn ruux dhintay iyo ruux nool ba isku yihin guriga ilaahay lagu xuso iyo kaan lagu xusayninna guri ruux dhintay iyo ruux nool ayay isku yihiin xadiikaana waxaa soo saaray waa xadiid mutafaqa weeyaano bukhaari baa soo saaray iyo muslim yaa soo saaray bukhaarina wuxuu ku soo saaraa fadlu dikri illaahi caza wajal muslim wuxuu ku soo saaraa baabu istixbaabi salaati naafilati fii beyti dadku inay guryahooda ku tukadaan ku wardiyaan suurta baqaro laga daaro qur-aanka la akhriyo caruurta lagu akhriyo guri ummadda lagu xanto guri fisqi la keeno guri balaayo lagu sameeyo guri xumaanta loogu shiro waa inuusan gurigaagu noqonine guri fiican waa inuu noqdo kaasaa intee gurigaaga xumaan iyo qurun lagu sameeyo waan waasha ruux baa waasha ruux baa naga jiran ee guri wasaqaad haysataaba oon ilahay lagu xusaynin oo meyd baa meesha ku yaale hadee meyd hadduu kugu dalaacana bacteria iyo balaya laga qaadaya war ilahay ka cabso guriga ilaha ku xusniyo marka xadiidkaas haynoo jooga cashirkeena maanta in sha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu إن الحياة قليلة لذاتها والموت فيها هادم اللذات ما أقصر اللذات